إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan toban qof ayaa dhintay tiro kalena waa la la'yahay kadib markii ay doonyo kula degeen xeebaha gobolka jubbada hoose taliyo ka tirsan ciidamada booliiska dowladda federaalka ayey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dishay magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale duqaysay xero ciidan oo ku taalla degmada hodan weerarka miin ah ayaa loo dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed oo ku socdaalayay duleedka degmada bardaale ee gobolka baay ayax ayaa ku soo labakacleeyey deegaano ka tirsan gobolka waqooyi barya uu ka taliyo maamulka puntland odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa yeeshay kulan sannadeed kaasoo uu ka soo baxay bayaan in ka badan konton qof ayaa ka faa'iidaysatay dowlaad xidhiir ah uu qabtay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool hogaamiyaha maamulka puntland ayaa sheegay in tallaabadii xilka looga qaaday xasan cali kheerre inay ka dhigan tahay inuu fashilmay shirkii dhuusamareeb ee u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ciidamada maamulka yahuudda ayaa dab qabadsiiyey masjid ku yaala dhulka falastiin intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door karoonaa u diyaargarooba isagoo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa subaxnimo talaadaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay toddobada bisha kow iyo tobanaad ee dulxaja sanadka kun afar boqol kow iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan siddeed iyo labaatanka bisha toddobaad ee julaay sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo fidsan in ka badan toban qof ayaa dhintay tiro kalena waa la la'yahay kadib markii ay doonyo kula degeen xeebaha gobolka jubbada hoose haashim cabdinaasir ayaa inoo hayaa faahfaahinta warkaasi faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya ku dhowaad shan iyo toban ruux oo isugu jira rag iyo dumar oo ay doonyo kula degeen xeebaha jasiiradda madhowah ee gobolka jubbada hoose inta ilaa haatan la xaqiijiyey waxaa dhintay ilaa sagaal ruux sidoo kale waxaa la la'yahay shan kale kuwaas oo ka mid ahaa dadkii saarraa doonyahan doonyahan ayaa intaysa gadoomin saacad ka hor ka soo ambabaxay jasiiradda kale ee lagu magacaabo raasgambooni ee isla gobolka jubbada hoose goobjoogayaal ayaa sheegaya in ay doonyuhu degeen kadib markii ay deegaanka ku dhufteen dabaylo xooggan kuwaas oo geystay khasaare kala duwan guddoomiyaha maamulka jubbaland ugu magacaaban jasiiradda madhowa ayaa sharaxaya khasaaraha ka dhashay labadan doon ee ku degay xeebaha jasiiradda madhowa dadkan hadii sagaal qofood meelaas dhimatay qaar waaba la helay ma garan ilaa hadda wax cusub ma hayna ilaa hadda dabeysna waa kasii daraysa subax walba kasii hadda saanaa kula hadla laba doonaa ku doonta ma garan ee dadka badan dadka dhimasho iyo iyo baahi iyo wax walba aa saamaysa ma garan iyo guryaasha oo guryaasha qaar tarniig ma hayno adiga oo tarniig la-aana taaganta hadeer ma garan wixi duma iska dhaaf wixi duma iska dhaaf wixi tarniig la-aan hadeer marka saameyntaas maalin dhaweed marka hadda dhibkaasaan hayaa sidoo kale wuxuu sheegay in ay dabeeluhu burburiyeen guryo dhowr ah dabayl iyo guryaasha qaar waa dudumeen iyo labaatan iyo xoogaana waa dumeen ma garan afartan iyo sagaal guri ah baadigood waa la sameeyey baadigood waa la sameeyey laakiin dabayshu way kacsanta mar dooma marmar hadduu dhaco hadda baadigoobkaas waa baadigoobne laba doon keli ahayne laakiin wixi dhan wixi kana waa jajabeen doomay waxaa kasoo baxa kemboni dhibkan waa unti kemboni udhexeeya ilaa kismaayo oo dadkii lala yahay sooma hadir oo dhimatay sooma oo dhinta waa sagaal qofood sagaal qofood haddana dhintay ha guryaasha magaaladinka sooma magaalada waxaan kula hadla waa magaalada sooma maalintii doraad ayay ahayd markii sidan oo kale dad shacab ah ay dooni kula degtay meel qiyaastii siddeed iyo toban kilomitir u jirta xeebta magaalada marko ee gobolka shabeellada hoose taas oo uu ku dhintay ugu yaraan hal qof oo ka mid ahaa rakaabkii doonta saaraa taliyo ka tirsan ciidanka booliiska dowladda federaalka ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dishay magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale duqaysay xero ciidan oo ku taalla degmada hodan tafaasiisha warkaas waa kan wariyaheenna maxamed ismaaciil maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho ka dhacay weerar qorshaysan oo ay degalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen taliyo ka tirsan booliiska dowladda federaalka waxay gelinkii dambe ee maalintii shalay bartamaha caasimada ku toogteen taliyaha ciidanka booliiska degmada hodan oo ku magaca dheer fayta mujaahidiinta ayaa muqdisho ku dilay taliyaha murtadiinta ugu magacaaban degmada hodan ayaa lagu yidhi bayaan kooban oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyar kadib dhacdada sidoo kale guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar madaafiic ah ku qaaday xirada ciidanka isluubta ee isla degmada hodan xogtu waxay ku waramaysaa in xilliga udaqaynta dhacayay ay saldhigga ku sugnaayeen saraakiil ka socda dalka turkiga lamana oga khasaaraha ka dhashay ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda federaalka oo ku aadan dhacdooyinkan waxaana ay weeraradan imaanayaan aydoo deegaanka weedo ee duleedka muqdisho qarax lagula beegsaday taliyaha booliiska shabeellada hoose kaasoo uu dhaawac soo gaaray xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaartay howlgalladeeda ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaana muuqataa in howlgalladan ay sii murjinayaan xaaladda dhinacyada oo weerarka ku socdo oo waayihii dambe aad u sii liidanaysay
weerarka miin ah ayaa loo dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed oo ku socdaalayay duleedka degmada bardaale ee gobolka baay wararka naga soo gaaraya duleedka degmada bardaale ee wilaayada islaamiga ah ee baaya bokool ayaa ku waramaya in gelinkii dambe ee maalintii shalay uu halkaasi ka dhacay wararka miin ah oo aad u xoogan islamarkaana loo dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ilaa wareedyo mas-uul ah ayaa inoo xaqiijiya in wararkaas lagu dilay hal askari oo ka tirsan askarta maamulka koonfur galbeed halka sidoo kale uu ku dhaawacmay mid kale ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ka hoos shaqeeya xabashida haysata wilaayada islaamiga ah ee baaya bokool ayaa si xidhiira hula kulmaya weeraro qorshaysan iyo howlgallo gaar ah oo kaga imaanaya ciidamada jabhadda wilaayada islaamiga ah ee baaya bokool ayax ayaa ku soo labakaclayay deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari uu ka taliyo maamulka puntland wariyaheenna maxamed muudey axmed abumuslim ayaa inoo faahfaahinaya ayax fara badan ayaa maalintii doraad ahayd gaaray deegaano dhaca duleedka degmada qardho ee gobolka karkaar ayaxan ayaa ku habsaday dhulbeereed iyo meelo daaqsiim ah oo ku yaala dooxada khayru kulaalo sarkaal ka tirsan puntland ayaa saxaafadda ugu waramay ayaxa magacaygu waa maxamed muuse maxamed isuduwaha wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee gobolka karkaar gabaleh waxaan aanu joognaa dooxada la yidhaahdo khayr kulaalo dooxadaas waxaa ku habsaday dayax ayax fara badan oo ka yimi dhinaca bariga ka soo noqday haddeer dayaxu ma aha meel keliya ma joogo waa jahjahaynayaa haddeer inta magaalada qardho hareeraheeda ah wuxuu ka fadhiyaa afar goobood buu ka fadhiyaa shala galab iyo saaka aroorti iyo maantaba intaba aan ugu tagnay haddaba waxa aan leeyahay dowladda keliya wax kama qaban karto hay-ado ina caawinana wax kama qaban karaan tab kasta oo aynu ku yarayn karno oo cadowga hoos ugu dhigi karno waxyeelada daaqa xoolahaas geysanaya iyadoo awalba xoolaheen oo ay u baktiyayeen jiilaalka iyo abaaraha soo mara ayna aad ugu soo noqnoqonayeen in ay u diyaargaroobaan ayna cidna ka sugin cid kasta oo hoos u dhigi karta oo yarayna karta wax kasta oo yarayn kara in lagula haddeer na wuxuu bilaabay inuu isagu is-orgeeyo oo sidii uu taran kale u dhigi lahaa bisha soo socota wuxuu gelinayaa dhulka kuntii kale buu gelinayaa annagu waxaanu aragnay saddex nooc isagoo ah nooc waa nooca kan noocnooc waa noocii yalowga ahaa jaallaha ahaa midabkiisu ahaa ay soomaalidu u yaqaanaan noocna waa noocii yaryaraa oo marka uu dilaacay ahaa ayaxa ayaa bilihii lasoo dhaafay ka soo muuqday deegaano ka tirsan waqooyi galbeed haddana waxaa muuqda in uu u soo gudbay waqooyi beri odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa yeeshay kulan sannadeed kaasoo laga soo saaray bayaan warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa wariyaheenna cabdisamed cabdulaahi kulankanna oo ahaa mid sannadeed ayaa wuxuu dhex maray walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka iyo odayaasha dhaqanka walaayadaas munaasabad ka dhacday degmada bu'aal ee gobolka jubbada dhexe oo gabagabo u ahay dowro muddo isbuuc ka badan loo qabtay golaha odayaasha dhaqanka ay isku arkeen wilaayada iyo odayaasha dhaqanka qodobo muhiim ah ayaana gunaanadka kulanka laga soo saaray mid ka mid ah guddiga ayaana halkaas ka aqriyey الأولى ندعو للأمة المسلمة إلى توحيد الكلمة تحت كلمة التوحيد الثاني تفعيل دعوة القبائل ونشر الدعوة الصحيحة في أوساط القبيلة وإحياء الشعائر الدينية في مناطق تواجدها وعقد دورات تأهيلية ودعوية لجميع نقباء العشائر في الولاية الثالث إيواء المجاهدين الأنصار والمهاجرين وجعل منطقة القبيلة حاضنة للمجاهدين الرابع تقوية تطبيق الشريعة في أوساط القبائل الخامس تحريض القبيلة بمشاركة الجهاد ومقارعة الأعداء وعقد الرايات الجهادية لها السادس الحذر عن العصبيات الجاهلية والنعرات القبلية والعمل بحسن الجوار وعدم إيذاء المسلمين والتنزه عن الحروب القبلية suldaan cabdiqani oo ah guddoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa tafaasiil ka bixiyey duruustii ay ku qaateen muddada ay dowlada u socotay wuxuuna soo gudbiyey kaalinta laga doonayo haddii ay yihiin golaha odayaasha dhaqanka inaan duruustan qaadanay haddaan wax ka xuso waxaa ka mid ahayd alwalaa walbalaa oon ognahay islaamka meeshuu ka joogo oo waxyaalaha ugu horeeya ee qofka muslimka laga raba ay tahay oo ah in la jeclaado alle iyo rasuulka iyo muminiinta maxabo iyo qurb iyo nusra jacayl iyo dhowaansho iyo gargaarba la siiyo iyo cagsigeeda in la naco laga baraa'a qaato albuqd iyo walcadaawa iyo walbucd gaalada noocay doonima ha noqotee waxaa ka mid xusnu alkhuluq oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa ugu wanaagsan uu- jannada inta lagu galo waxaa ugu badan akhlaaq wanaag oo si runtii si aadanna loogu sharxay alamaan ayaan qaadannay oo hawshaan hayno asal u ah ka faa'iidnay wax walba inay ammaano nagu yihiin caqliga iyo cilmiga iyo amaata indhaha iyo wax kastoo ilaahayna siiyey noocuu dooni ha noqdee inay ammaano tahay ilaahayna una ula xisaabtamayo waxaa ka mid ah alikhlaas walmutaabacati rasuul sala alla alay wasalama camal kastoo la qabanayo ila- ilahay dartii u qabanno haddaanu qabanahay shaqooyinkaa badan qabanayna inaan ilaahay dartii iyo mutaabacatu rasuul in camal kasta waxaa loogyahay laba shardi buu leeyahay in ilaahay dartii loo qabanayo iyo in nabi maxamed laga danayo calayhi salaatu wasalaam ugu dambeyntii sheekh maxamed daabo cabdallah oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa isna halkaas kelimad ka jeediyey wuxuuna sheegay in ka wilaaye ahaan ay adkeyn doonaan qodobadii lagu heshiiyey isagoona dhanka kale soo bandhigay qayb ka mid ah ahdaafta kulankan loo qabtay dhammaanna waa la isku itifaaqay waxaana la qaatay in la dhaqangeliyo waxaa kaloo ka mid ahaa qodobada aadka looga niqaashay qodobkii diyaadka dadka diyada haddii la siiyo inaan la dhexgelin oo tadakhul aan lagu samayn oo qofkii xaqiisa qaatay loo kaalmeeyo maxaa la yidhaahdaa qabaa'ilada ama dadka qaarkood oo laga yaabo inay yidhaahdaan xeerka qabiilka wax u soo reeb arrinkaas codsiga ama loo dhiibayo ama lagu qasbayo inay tahay arrin waxa weeye dembiya alla ka fogaanshaha inay tahay ayaa laisla wada qiray culammaduna dowrada ayay ku bixiyeen odayaashana way ka wada hadleen arrin diiniyan looga qancayna way noqotay meelaha qaarkoodna way ka ma wada dhici jireen agarna dadku ma wada samayn jirin laakiin meelaha qaarkood waxaa dhacaysa in ninka markii xaqiisa la siiyo oo loo xukumo in dhowr oday intay u yimaadaan yidhaahdaan qaybtii beesha ay kugu lahadkeen arrinkaasna arrin khalada inuu yahay waa la isla qiray oo waxa weeyaan dadka agoonta iyo dadka xaqa iska leh in loo kaalmeeyo mooye xaqooda inaan la faragelin waxay sharcigu u xukumayna bannaanka looga maro akhyaaray jazaakum allahu khayran qodobada muhiimka ah ee la rabo in la dhaqangeliyo sanadkan waxaa ka mid ah dacwat lqabaa'il in insha allahu tacaala dacwada qabaa'ilada in xoogga aan saarno howshaa sidii loo rabay inay u dhaqan gasho dowrada loo qabtay ee odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa loogu magac daray suldaanka beesha jareer weyne suldaan cabaas oo ay marsihii horeysay duqeeyeen diyaaradaha dowladda maraykanka waxaana kulankan uu yahay mid sannadeed oo ay mar weliba ku kulmaan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo odayaasha dhaqanka kaasoo laga soo saaro qodobo muhiim ah in ka badan konton qof ayaa ka faa'iidaysatay dowrad xiriir ah uu qabtay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baaya bakool faahfaahinta qodobkaasi waxaa inoo soo gudbinayaa wariyaheenna maxamed ciise xamle dacwadeed ballaaran oo socotay muddo toddobaad ah islamarkaana uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey deegaano hoostaga degmada tieglow ee gobolka bakool intii uu socday kormeerkan ay sameeyeen mas-uuliyiinta dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool waxa ay qabteen ilaa saddex dowro oo sharci ah kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen in ka badan konton ruux oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada tieglow dowraadkan oo ahaa kuwa xiriir ah ayaa waxa ay ka kala dhaceen deegaanada huruwanle korkoor iyo doonkuus oo dhammaantood hoostaga degmada tieglow qaar ka mid ah bulshadii ka faa'iidaystay dowraadkan sharciga ah ayaa sharaxaad ka bixiyey casharadii ay qaateen iyagoo codsaday in loo soo celiyo dowraad noocan oo kale ah لماذا خلقنا الله تعالى خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي تجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ودينه ما هو الدين الدين ما شرعه الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كمراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أسو محمد إبراهيم ما يبقى نولنا ديغانك لراو هروانلا إن شاء الله تعالى ولا لها نوبوغ دين دقودة يقلو ما يبقى كما حديانة إن شاء الله تعالى عمل شو أنت إلهي إخلاصا كدك سدبر دورين صوتي والبضن ku faa'iidaysani walbadana insha allahu jahle ee walbadana dhex dabaladaani balana noo reebi insha allahu tacaala ilaahay aan ka maxadiyana subxaanahu watacaala balaanti badana xijaab badan in qaadati in maalmoolka iyo nin rogen hordhaan dad geesaha magaalada macnaha tuulada geesaan ku dhiisano duurka jaraan hayni insha allahu tacaala faa'iido badan la kulungni doori badan wal badana faa'iidaysani ilaa wali hatugu bacdeen insha allahu tacaala may barajeeyane inni ninku shalgoona oo may ba weli odsadaane insha allahu tacaala ini mujaahidiinta mayba eed an codsadaane ini macnaha sifaylan nin socdo wa si hadda macnaha nin booqdi markastas intinax nin booqdo insha allahu tacaala yaa rajiyaa magacay mayba la erey yacquub aadan ibraahim orfooga tuulo la eraw doonkuus ilaahya kama hasan dooro o mayba nin socotay qayb waa setamaanku shamberi liber e nin socotay alxamdulilahi walbadan ku faaidni balaan imagel badano mayb waa oo badano wiin oo darji weyn ku faahni alxamdulilah ilaahay aa kamahadsan nimanka daawada may ku odsadaane intii dooridu nin kordhiyaan muddo nin kordhiyaan tuman beri tuman shan beri labaatan beri waliyo tabarti oo ku deeri koraan magaalay may dhare iidan nuno maanan are may rooga tuulal eraaw doonkuus marka alxamdulilaahi niman oo macnaha dacwada kumade yaa dooranin obadeen alxamdulilah ilaahay aa kamahadsan dooridaas walbadan yaa ku faahni walbadan aa ku faahni marka dooridaas balaan i magel dad badan yaa may larahay faa'iida yaa ku fahameen marka alxamdulilaahi may kala codsadaana ani dooriyaal kalena nain kordhiye marka walbadana la fahami haddana may codsadaana ani dooro nanain kordhiye haddana cusbu a sheegda may larahay labaatan bere mase soddon bere mase may larahay toman bere oo kala dareeraas kutaabka oo may ka qaadanay la eraaw tarbiyatul islaamiya yaa ka qaadani bulshada ku nool deegaanada hoostaga degmada tieglow ayaa si diiran usoo dhoweeyey mashruucan waxbarashada ah ee uu soo gaarsiiyey maamulka islaamiga ah ee baayi bakool wilaayaadka islaamiga ah ee baayi bakool waxaa ka jira horumar ballaaran oo dhanka dacwada ah waxaana xusid mudan in halkaasi ay ka furan yihiin xarumo waxbarasho oo aad u badan hogaamiyaha maamulka puntland ayaa sheegay tallaabadii xilka looga qaaday kheyra inay ka dhigan tahay inuu fashilmay shirkii dhuusamareeb ee u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waa kan wariyaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi dane ayaa waxa uu sheegay in sababta madaxweynaha dowladda federaalka uu xilka uga qaaday ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ay tahay in uu burburiyo qodobadii ka soo baxay shirkii ka dhacay magaalada dhowsamareeb ee heshiiska ay ku gaareen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu wuxuu sheegay in ra-iisul wasaaraha ay ka gooneed in qodobadaasi uu meel mariyo madaxweynuhuna uu u arkay in qodobadaasi ay meel maraan in ay asiga culays ku tahay taasina ay keentay in ra-iisul wasaaraha uu eriyo amaba raacdeeyo laakiin muddadii hadda aan galmudug joogno waxa ay muuqanaysay prime ministerku inuu diyaar u ahaa wixii lagu heshiiyey inuu fuliyo uu nagala hadlayay weliba waxyaabaha iyo sida u fuli doonto uuna u hayay in dalku doorasho uu gaarsiiyo wakhtigeeda ku dhacda oo suuragal ah oo u muuqata midda qof walba uu filaya oo ah doorasho dadban inuu qanaacadaas qabay xilka sida sharci darrada looga qaaday oo la yiri waa laga qaaday waxay uu sababsaday in uu wixii madaxda dowladda federaalka iyo dowladda soomaaliya ay ay dowladaha xubnaha ka ay ku heshiiyeen inuu daacad ka ahaa inuu fuliyo cidda ka qaaday oo arrintaa ka dambaysana waxay u muuqanaysaa wixii meesha laga heshiiyey inaysan daacad ka ahayn oo ay ajando kala wadatay siciid cabdulaahi dani madaxweynaha maamulka puntland oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uusan doonaynin in waddanka doorasha ay ka dhacdo laakiinse uu doonayo in wareegto amaba qoraal asigu uu soo saaray uu ku maamulo marka intaa la isku soo horiyo waxaa aada u muuqanaysa madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka doorasho geliyo madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka si dimuqraadi u maamulo wuxuu caddeeyey in uu wareegto uu rabo inuu ku maamulo wuxuu uu caddeeyey inuu sharciga dastuurka uusan ixtiraamayn oo uu ku tumanayo mawaaqiiftaas marka aan darisnay dowladda puntland waxay shaki gelinaysaa eh, ku dhaqanka xeerarka iyo dastuurka dalka u degan waxay u muuqataa in uu burburay heshiiskii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ku gaareen magaalada dhuusamareeb kaas oo ka hadlayey in waxa loogu yeero doorasho dadban ay u dhaqaaqaan amaba ay ka wada shaqeeyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu farmaajo ayaa doonaya inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub dabeedna marka ra-iisul wasaarahaasi uu xukuumad cusub soo dhiso asiga iyo wasiiradiisuba ay codsadaan in wakhti la siiyo si ay doorasho qof iyo coda u diyaariyaan taasoo wakhti dheer qaadanaysa farmaajo waxa uu doonayaa intaasi in kursiga uu ku sii dengiigo shisheeyaha dowladda federaalka ah soo dhisay oo ay ugu horreeyeen midowda yurub iyo maraykanka ayaa waxay cambaarayeen tillaabadii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xilka looga qaaday laakiinse ma cadda haddii warkaasi afka baarkiisa ku eg yahay iyo haddii uu uurka jiro halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina ciidamada maamulka yahuudda ayaa dab qabadsiiyey masjid ku yaala dhulka falastiin wararka ka imaanaya waddanka falastiin ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada maamulka yahuudda ee sida xoog ah loogu deegaameeyey dhulka falastiin ay dab qabadsiiyeen masjidka albiru wal ixsaan ee ku yaala dhulka falastiin ciidamada yahuudda ayaa la sheegay in waxyaabo holcaya ay daaqadaha ka soo geliyeen masjidka albiru wal ixsaan ee magaalada albayrah ee dhulka falastiin dadkii muslimiinta ahaa ee ku sugnaa gudaha masjidka albiru wal ixsaan ayaa ku guulaystay inay bakhtiyaan dabkaasi waxaana sidoo kale u suura gashay inay dabka ka ilaaliyaan gudaha masjidka gaar ahaan goobihii lagu dukanayey ciidamada maamulka yahuudda ee sida xoog ah loogu deegaameeyey dhulka falastiin ayaa mar weliba ku kaca gabadfalle xanuun badan oo ka dhan ah diinta islaamka iyo bulshada muslimiinta ah ee falastiin falkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli lagu guda jiro tobanka hore ee bisha dulxaja oo ah maalmo uu nebiga salaallahu calayhi wasallam uu ku sheegay fadli aad u badan waxaana ay muslimiintu meel weliba ay joogaan u xusul duubteen inay ka faa'iidaystaan warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa